marka tafsiir suurat اlfurqaan uu soo ayuu bilaabay waxa uu yidhi waqaala bnu cabaas habaan manhuura maa tasfii bihi الriixu waxa ay dabaysha kicinaysa ee busta ama boorka ah ah weyaan tafsiir labaadna waa jiraa waxa weyaan darishada markaad furto qoraxda ay soo gasho shucaaca iyo waxa yaryarkood arkaysana waa lagu macneeyaa ayb ducaa'ikum iimaanukum qul maa yacda'u bikum rabbii lowlaa ducaa'ikum madda dilla alam tara ilaa rabbika kayfa madda dilla maa bayna طuluuci اlfajri ilaa طuluuci الshamsi weyaan ayb saakinan ay daa'iman haddaan doonna hooska waxaan ka dhiginay mid jooga daa'im ah uma jacalna shamsa calayhi daliilan calayhi daliila duluucu shamsi qoraxda soo bixideeda waaye iyadaa hooska daliil u ah khilfatan man faatahu qofkuu ka tago min alleyli habeenkii camalun camal adrakahu binnahaar maalinkii ayuu haleelayaa ow faatahu binnahaari qofkuu camal ka taga maalintii adrakahu billeyl habeenkii ayuu gaarayaa uu haleelayaa ayb wa qaala alxasan marka yanii aayadda waa iskaga noqon karaa tafsiir laakiin tafsiirka mashhuurka waxaa weeyaan habeenka iyo maalinka alla inuu ka dhigay kuwo isbedbedelo oo markuu habeenkii tago maalina imaanayso maalinku markuu tago habeen baa imaanaya ayb wa qaala alxasan hab lanaa min aswaajina waduriyaatina qurata acyun fii daacati illaahi daacada alle dhexdeeda yacnii kuwo ku sugan loogaga dhig ilaahu wamaa shay-un shay ma jiro aqara qaboojin badan licaynin il licayni lmu'mini mu'minka ishiisa min an yaraa inuu arko xabiibahu kii uu jeclaa oo fii daacati illaahi ku sugan alla daacadiisa ku sugan yacnii qofka mu'minka ishiisa wax ka qaboojin badan ma jirto khasladan yacnii inuu arko duriyadiisa oo daacadii ilaahay ku dhex jiraan macnaha aayadda marka sidaas wa qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi hubuuraa weylan ayb ayb dacow hunaalika hubuuraa meesha waxay ugaga yeeranayaan hubuuran ay weylan halaag ayb iyo waadi naareed waqaala mujaahidun catow daqow ayb catow cutuwan kabiira yacnii way qooqeen oo way xadgudbeen waa xadgudub weyn wa qaala hayruhu waxa uu yidhi mujaahid hayrkiis alsaciiru mudakarun wاltasciiru wاliddiraamu altawahud shadiid waa hurinta aadka u daran ayb idiraam iyo tasciir waa hurinta dabka marka la huriyo aad loo huriyo weyaan ayb asaciiruna waa mudakar ayb waactadnaa liman kadaba biاsaacati saciiraa asaatiiru اlawaliina اktatabahaa fahiya tumlaa calayhi tuqra'u calayhim korkiisaa lagu akrinaya min amlaytu wa amlaltu ayay ka timid ayb falyumli liladii calayhi اlxaqu ayb waxaan soo marnay ayb fahiya tumlaa calayhi korkiisa marka lagu akrinayaa lagu yeelinayaa waa lagu akrinayb alrasu almacdinu macdinka weeyaan qalinka iyo meesha wax lagala baxo jamcuhu risaasun weyaan jamciisu ayb wa asxaaba alrasi wa quruunan bayna dalika kaiira wkula darabna lah اlamhaala wakula tabarna tatbiira ayuu macnayna ayb marka asxaabu rasi laakiin qolo mufasiriintu waxay leeyihiin nebigoodii asalka aras waxaa weeyaan ceelka aan la raaraynin ayb ayaa la yidhaahdaa marka nebigoodii bay ceel intay dileen bay ceel ku rideen sidaas asxaabu rasi loo yidhi bay dhahaan bacd اlmufasiriin maa yacbau yuqaalu maa caba'tu bihi shay-an waxba uguma aanan aabayeelin laa yuctadu bihi la tirsan maayo qofka markaadan dan ka lahayn ma tirsanaysid maahano ayb maa yacba'u bikum rabbii rabbigiin rabbigayn muxuu idinkugu aabayeelaya iimaankiina hadduusan ahaa lahayn maba idin aaba yeelaan qofaan iimaan lahayn u aaba yeeli maayo haraaman ay halaakan ayb wاladiina yaquuluuna rabbana اصrif cana cadaaba jahannam ina cadaabaha kana haraama haraaman halaakan waqaala ibnu cuyayna caatiyatn catat calى اlkhuzaani ayb waa suuraة اlxaaqa meeshaan hadda caatiyatin suuraة اlfurqaan kuma jirta oo yacni dabayshii marka way ku xadgudubtay ayb xataa meelihii ay markaa ku kaydsanayeen iyoyay baabi'isay ayb kelimaadkan o dhan marka wax uu ibnu cabaas ama mujaahid ama abu cubayda macmar ibnu muhana iyo uu ka wariyey ayay u badan tahay ayb meeshaan marka wuxuu keenay tafsiirkan dambe istiqraad oo wacatow cutuwan kabiiran ayaa suuradda ku jirta midaanna waa la macno baabu qowlihi aladiina yuxsharuuna calaa wujuuhihim ilaa jahannam qaala xadaanaa cabdullaahi bni muxamed wahuwa aljucfiyu albukhaariyu qaala xadaanaa yuunus bnu muxamedin albaqdaadiyu wahuwa abu muxamed almu'dib iqat habtun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita qala xadaanaa shaybanu huwa shaybaan bn cabdiraxmaan annaxwi can qataadata qaala xadaanaa anas bnu maliki radi allahu canhu ana rajula qaal yaa nabiy allah yuxsharu lkaafiru gaalka ma la keenayaa qiyaamaha calaa wajhihi wejigiisa korkiisa isagoo ku soconaya miyaa la keenayaa yowma alqiyaamati yuxsharu lkaafiru gaalka ma lasoo xashrinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha calaa wajhihi maashiyan calaa wajhihi isagoo wejigiisa luga ka luga ka dhiganayo ku soconayo miyaa la keenayaa qaala waxau yihi nabiga alaysa aladii amshaahu allihii socodsiiyey cala rijlayni labadiisa lugood ku socodsiiyey fi dunyaa adduunyada qaadiran mid awoodo miyaanu ahayn calaa an yumshiyahu inuu socodsiiyo calaa wajhihi wejigiisa uu ku socodsiiyey yowma alqiyaama rabbigii adduunka markuu joogay lugaha ku socodsiiyey qiyaamaha wejiisoo kuma socodsiin karo waa haa marka maxaa uga yaabaysaa waa allihii lugaha ku socodsiiyaa qiyaamaha waa wejigiisa ku socodsiinaya allana waa ka dhahaya faman yamshii mukiban calaa wajhihi ahdaa aman yamshii sawiyan calaa siraatin mustaqiim ayb tarjamadii marka aay xadiidkii tarjamada way isku daabaqaynayaan aayadda waxay tilmaamaya aladiina yuxsharuuna calaa wujuuhihim ilaa jahannam nebiguna waxau tilmaamay sidaa inay dhacayso qudrada allana markaa ay ku imaanayso sidaas ayb baabu qowlihi wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaha aakhara walaa yaqtuluuna اnafsa alatii xarama allah walaa yaqtuluuna اnafsa alatii xarama allahu ila bاlxaq ilىa qowlihi yalqa ahaama alcuquuba ahaaman bimacnaa waxaa weeyaan waman yafcal dalika yalqa ahaaman ay cuquubatan qaala xadaanaa musadadun huwa bnu musarhad abulxasan albasriyu qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaطaan can sufyaana huwa athawriyu qaala xadaanii mansuuru wasulaymaanu can abi waa'il وعن أبي مyسر عن أبي مyسرة عن cبداللahi هو بن مسعوuد xا qال وxadثnيi واaصل qaaladan marka wax iska leh waa سفyاan sanadkana تaxwiiluu ku sameeyey qaaladan faacilkeedu waa سفyاan سفyاan الhwrga wuxuu yihi وxadaثnيi واaصل عan أbي wائل عan cabdاللaahi de labada sanadna farqiga u dhaxeeya waxay tahay sanadka hore abu maysara ku jiro waa abu waa'l shaqiiq بن سلمة iyo cabdullahi bn mascuud waa loo dhexeeya abuu maysara u dhexeeya sanadkan dambe waasilna abuu waa'il toosoo ibnu mascuud uga warina daara qudni iyo marka aimatu alcilal qaar badan oo ka mida waxay rajaxeen abuu maysara meesha inuu ku jiro mar haddii ay sidaas tahay abuu maysaraha meesha inuu ku jira ay raajix noqoto ziyaadadii baa raajixa waay marka ziyaadadaas marka almasiid fii muttasil asaniid ma la dhihi karo lanna waa saxiix hadda ziyaadada riwaayada kale marka hadday iyagu ku cilaynayaan marka ay cilaynayaan waxay noqonaysaa mursal khafi irsaal oo khafi ah u iska noqon karaa marka mar walba almasiid fii muqtasil ilasaniid iyo irsaalka khafiga ah calaaqa ka dhexayso ayb oo haddii ziyaadadu ay wahmi tahayna riwaayada kale mursal ma la dhahaayo waa riwaayadii jaadadooda ziyaadadana waxaa laleeyahay wahmi ah ziyaadadana waxaa lagu magacaabay almasiid fii mutasili اlasaniid marka ay tahay ziyaadadu ay raajix tahayna masiid fii mutasil asaniid mala dhahayo ziyaadadu riwaayada ka soo horjeeda ee naaqiska ah ayaa iyada mursal khafi a la leeyahay ilaa inay soo aroorto meesha oo ziyaadada ay ku jirto haddii ay soo aroorto bilafdi oo samaaca hadday ku soo aroorto hadda maalan abu waa'il riwaayadiisan dambe waa can cabdillaahi meesha hadday samictu oo kale ahaan lahayd de marka iyadaa raajix noqo lahayd riwaayada dambea masiid in la dhaha laga yaabi lahaa oo ibn xajar wuxuu yihi waqaala daara quطniyu rawaahu abu mucaawiyata wa abu shihaab wa shaybaan can اlacmash can abi waa'il can cabdillaahi biisqaadi abi maysara wasawaabu ihbaatuhu fii riwaayat alacmash yani riwaayada acmash abu maysara waa ku jira wadakara riwaayata bna mahdi riwaayata bni mahdiy cabdiramaan bni mahdi wa ana moxamed bna kahiir waafaqahu calayha qaala wayushbihu an yakuuna athawriyu lama xadata bihi bna mahdiy fajamaca bayna ahalaaati xamala riwaayata waasil calaa riwaayat alacmash wamansuur ayb marka xaasilku waxaa weeyaan sufyaan saddex qof inuu ka warinayo mansuur ibn اlmuctamir sulaymaan alacmash iyo waasil ayb laba ka mida abu maysaray geliyeen meesha ayb waama haaliث waa waasila faasqadahu waa riday abu maysara ayb cabdiraxmaan ibnu mahdiina sufyaan isagoo ka warinayo ayuu saddexdaba ka wariyey can abi waa'il can abi maysara can ibni mascuud ayb facudda wahman ayaa marka meeshaa lagu tiriyey wasawaabu isqaadu abi maysarata min riwaayati waasil marka sida bukhaari sameeyey waa sanaaca xadiiiya riwaayada waasil iyada ma laha abu maysara ma ku jiro labadan kale laakiin waa ku jira abu maysara marka labadaba inay sax yihiinna waa dhici kartaa oo waxba aynan jirin masiid iyo mursal khafi midna oo marna yacnii waasida lagu wariyey marna bilaa waasida la wariyey ayb qaala sa'altu ow su-ila rasuulu llahi sal l salam nebigaan su-aalay ama nebigaaba la su-aalay ayu dembi cinda allahi akbar dembi keebaa ilaahay agtiisa ugu weynin badan qaala an tajcala lilaahi niddan inaad alla u yeesho mid la fil ah oo aada fac alla u samayso wa huwa khalaqaka isagoo ku abuuray allow ku abuuray inaad u samayso wax aada la sinto alle ood la fil dhigto ayb qultu uma ay maxaa ku xigaan idhi qaala uma an taqtula waladaka cunugaagi inaad disho khashyata an yadcama macaka cabsi aad ka baqayso in uu wax kula cuno ayb laba laba meeshaan marka waqfaba waa ku sugan tahay awalan cunugaaga dilka aad dilaysaa waa xun yahay macnayeedu maahan dilka aad cid kale dishaa inuu bannaan yahay maaha middan waxaa laga wadaa war nin wiilkii cunugiisii dilay dad kalemaba u daahayo soo maa nin cunugii uu dhalay isaga wiilkiisii dilay cid kale ma daynayo waa marka waxaa weyaan dembigaas sii weyn waa dil iyo qaraabogoysnimo ayuu kan ka kooban yahay marka waa min baab waxaa weeyaan altanbiihu bilaclaa cala aladnaa haygii hadda shaygii sarreeyey baa lagugu tusayaa midka hooseeyo waqfada labaad waxa ay tahay khashyata an yadcama macaka laa mafhuuma lahaa mafhuum ma laha iyada oo haddaad tiraa yacni cunugaagii ma ka soo baxayso cunugaagii waa dili kartaa haddii aadan ka baqaynin inuu wax kula cuno haddii aadan ka baqaynin faqri waa iska dili kartaa ma laga wado ayb ee iyagu siday u dili jireen ayaa sidaana yani waxaa weyaan arrinkan kharaja makhraj alghaalib waqtigii aayadaha ay soo degaayeen ama nebigu uu ka hadlaayey ninka cunugiisa waxa uu u dilaa waxay ahayd faqri ka carab qur-aanka waa ka dhahaya laa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin haddaan la cabsanaynin maaha in la dili karo oo mafhuum ma leh waxyaabahaas oo kale yacni mawaanicda mafhuumulmukhaalafaha waxaa ka mid a yacni shaygaasi inuu makhraj alghaalib uu ka soo baxay haddii shay sidaas oo kale usoo baxay uu yahay mafhuumkiisu waxba macno ma laha ayb oo min mawaanici mafhuumi lmukhaalafa ayuu ka mid yahay qultu uma ay kadib yaa maxaa kale ugu weynin badan qaala waxau yidhi an tusaaniya inaad ka sinaysato bixaliilati jaarika beriskaaga naagtiisa ninka adiga beriska kula ah ee adiga yacnii naagta isaga u dhaxdo oo xalaasha u ah inaad adiga ka sinaysato iyadana tanna waa sida tii horeo kale oo ninka yacni deriskiisi dhowr xaq buu ku leeyahay ninkii marka xuquuqdaasoo dhan dee deris xumayn iyo zino iyo yani cirdigii oo lagu ciyaaro wax badan buu ka koobmaa midkaani marka waa ka daran yahay ninku markuu meel kale uu u zino tago iyadoo zinadu xaaraan ay tahay middan baa sii darana laga wada qaala wanasalat hadihi alaayatu aayaddan baa soo degtay tasdiiqan liqowli rasuuli illahi sal l slam rumayn nabiga warkiisa loo rumaynayo waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar wlaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allah ila bاlxaqi walaa yznuun qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa wahuwa اlmulaqb bsagiir qaala akhbaranaa hishaam bnu yuusuf wahuwa sancaaniyu ana bna jurayjin cabdilmalik bn cabdilcaziz bni jurayj almaki qaala abarahu ana bna jurayjin ahbarahm qال أخبرnي الqاsم بن أbي bزة أنhu sأل سcيiد بنa جubayri سacيid buu su-aalay hal لمن qatلa مؤmiنا qofkii mؤmin dilo mutacamidan kas u dilo min twbaةi wax towbaa ma leeyahay ayb ay hal lahu twbaة mintu waa تأkiid waana zaaئdo ayb لأnna waxay gashay اstifhaam اstifhaamkuna nfyi ayuu la mid yahay marka ay mintu nakira ay ka daba dhacdo jumlo oo ay gasho marka nafyi ama shibhu nafyi zaa'iday noqotaa ayb waziida fii shibhin fii nafyin aw shibhihi fajara nakiratan kamaa libaaqin min nafar ayb ayb saas uu weydiiyey marka faqara'tu calayhi waxaan ku aqriyey buu yihi saciid walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila bاlxaq ayaan ku akriyey buu leeyahay alqaasim bnu abi baza faqaala saciidun saciid waxa uu yidhi qara'tuha cala bni cabaas aayaddan ibnu cabaasan ku akriyey kamaa qara'taha calaya sidaad adiga hadda korkayga ugu akrisay oo kale faqaala waxau yidhi ibnu cabaas haadihi makiyatun aayaddaani waa makiya oo suurat lfurqaan ay ku jirtaa yacni wuxuu u jeedaa nasakhathaa waxaa nasakhday aayatun madaniyatun aayad madaniye ah allatii fii suurati الnisaa ku sugan waman yaqtul mumina mutacamidan fajazaؤuhu jahannam aayaddaasaa nasakhday buu u jeedaa daahirka marka xadiidkan waxaad moodaa inuu leeyahay maslaku naskhi inuu ibnu cabaas qabo oo aayaddan mafhuumkeeda yani aayaddan manduuqeeda in la nasakhay oo lagu nasakhay manduuqu aayat الnisaa ayb suura marka waa tana qaala xadaanii moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundarun qaala xadaanaa shucbaةu can اlmugiiraةi bni الnucmaan can saciid bni jubayr qaala waxa uu yidhi ikhtalafa ahlu اlkuufati reer kuufa isku khilaafeen fii qatli اlmu'min fadakaltu fiihi ila bni cabaas ayaan ula soo galay faqaala naزlat fii aakhiri ma nazl aayadda nisaa buu ujeedaa waman yaqtul mumina mutacamidan way soo degtay wixii ugu dambeeya soo degay dhexdiisa walam yansakhaa shay-un waxna ma nasakhin qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa mansuuru can saciid bni jubayr qaala sa'altu bna cabaasin radia allahu canhuma can qowlihi tacaala fajazaa'uhu jahannam qaala waxau yidhi laa towbata lahu wax towbaa ma laha وcan qowlihi jala dikruhu laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar qaala kaanat hadihi fi ljaahiliya ayaddan waxay ahayd jaahiliyadii jaahiliyadana isagaa fasiri doono wuxuu ka wadaa dad jaahiliyada ka mid ahaa yaa waxay yidhaahdeen aayaddan markay maqleen intay soo degtay ee annaga dadna waa dilnay shirkina waa ku dhacnay zinada waa sameynay maxaan ka islaamaynaa bay dheheen markaasaa ilaa mantaaba soo degtay marka nimanka ayagoo gaala a waxaan sameeyey ayaa hadday soo islaamaan laga dhaafayaa dunuubtaas laakiin nin isagoo muslima qof muslima kas u dilay tooba ma leh baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yudaacaf lahu اlcadaabu ywma اlqiyaamة waykhlud fiihi muhana qala xadaanaa sacd bnu xafsin huwa alxiy qala xadaanaa shaybaan huwa bnu cabdالraxmaan الnaxwi can mansuuri huwa bnu اlmuctamir can saciid bni jubayri qaal qaala bnu abza su-ila bnu cabaasin ibnu cabaas baa la su-aala can qowlihi tacaala waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaؤuhu jahannam iyo wa qowlihi walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila bilxaq xataa balaga ila man taab fasaltuhu waan su-aalay faqaala waxau yidhi ibnu cabaas lamaa nasalat markay soo degtay qaala ahlu maka reer maka waxay dhaheen qad cadalnaa billaahi alla qayrkiisaan la sinnay oo shirki baan la nimid waqatalnan ila cadligu waa shirkiga unbaa loo jeeda almusaawaat waa alla in eyrkii lala sigo musaawaatuhumna waxay ahayd fi lcibaada ee maynan ahayn xagga abuurista iyo qur-aankay ka buuxdaa inaynan xagga abuurista ahayn alxamdu lilahi aladii khalaqa asamaawaati waalarda wajacala اظulumaati wاnnuur uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun waqatalna الnafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq naftii alla uu xarimay in la dilo ilaa xaq maahane taana waan dilnay waatayna alfawaaxishana waa la nimid ayb marka maxaa loo yaalo faanzla اllahu alla wuxuu soo dejiyey ilaa man taaba waamana wacamila camala saalixa ilaa qowlihi gafuura raxiima ayb tanna maxay kutusay marka naski ma aadin hadda maslagaan hadda kii hore maslaku naski buu aadi tanna maxay ku tuseen naski ma samaynine aayaddanna wuxuu ku xambaaray dad aayaddan kalena dad kale waman yaqtul mu'minan wuxuu ku xambaaray dadka qofka isagoo muslima qof dilo oo axkaamtii gartay oo dilku xaaraan inuu yahay ogaaday qofkii dilo ayuu ku xambaaray aayaddan suurat lfurqaanna dadkii ayagoo gaalo ahaa wax dilay ayuu aayaddanna ku xambaaray ayb soo ma arkaysid marka ayb tii hore marka maslaku nasrigayd middaanna waa maslak kale oo oo jamci oo kale ah waayahay marka culamada waxay dhaheen in la jamciyaa fiican isaga laftirkiisa warkiisa sida lagu jamcinaayana waxay tahay yacni naski oo kama wado xukunka aayaddan dhan waa la rafciyey kama wado ee wuxuu ka wadaa salafku curfigooda yacni cumuumka haddii la khasiso naski bay u yaqaaneen cumuumka haddii takhsiis la geliyo nooc min annaski bay u yaqaaneen marka u ka wadaa aayaddan cumuumka laga fahmaayo muslim iyo gaalo iyo inay ka wada warramayso waa la khasisayaayo muslimka waa laga reebaya aayat nisaa darteed ayaa looga reebaa naskiga saas u jeedaa ayb mafhuum ana naskiga muta-akhiriintu waxay u yaqaanaan ayaga rafcu xukmin sharciyin mutaqadimin xukun sharciga hormaray oo la qaada isaga dhanba bikhitaabin sharciyin muta-ahirin canhu ayay u yaqaanaan laakiin salafka curfigoodu saas ma ahayn keliya kaas ayaga naski waa u yaqaaneen waxaa kale naski u yaqaaneen aayadda markay caam tahay ee aayadda cumuumkeeda wax laga soo reebo waxaa laga reebay xukunkan ma gelayaan soomaha caamka ah waa laga reeba ilaana nooc marka naski ah nooc oo naski ah baa galay marka ibnu cabaas naskiga uu sheegayey xadiidkii hore waa takhsiis ma ahayn naski oo rafcu lxukmi kulliyan ma uunan ahayn haddaan sidaa in loo fahmaana fiican haddii kale ibnu cabaas warkiisa inuu iska hor ogaanayo laga iyo u ekaana lan haddiiba aayaddan la nasakhay haddana dad kale u taallaa maxay noqonay marka in la jamcin baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ilaa man taaba waaamana wacamila camala saalixa faulaa'ika yubadilu اllahu sayi'aatihim xasanaat wkana allahu gafuura raxiima qala xadaana cabdaanu qaala ahbarana abi can shucbata can mansuuri can saciid bni jubayr qaala amaranii cabdiraxmaan bnu abza an as'la bna cabaas inaan su'aalo can haatayn ilaayatayn wman yqtl mumina mutacamida fajazaؤuhu jahannam fasaltuhu waan su-aalay faqaala waxau yihi lam yansakhaa shay-un aayaddan wax nasakhay ma leh wacan waxaan su-aalay aladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar qaala waxau yihi nasalat fii ahli shirki dadkii gaalada ahay ayay aayaddan kusoo degtay ee ayadu markay islaameen bis waa alislaamu yajubu maa qablah laakiin arajulu idaa carafa alfaraa'ida wa aslama maya tooba male buu leehay ayb riwaayadka ibnu cabaas marka laysku soo xooriyo sidaasaa ka soo baxayso waayahay nusuus kalena ibnu cabaasda warkiisa waa uu daliilo u noqon kartaayo xadiid waxaa ka mida kullu danbin casa allahu an yakfirahu ila arajula yamuutu kaafiran wاlrajula yaqtulu mu'mina mutacamida xadiid saxiix dembi kasto waxaa xaqiiqa alla ama laga yaaba inuu alla dhaafo marka laga reebo qofkii gaalnimo ku dhinto ma la dhaafayo iyo qofkii qof muslima dilo kasu dilo ma la dhaafayo madhabka ibnu cabaas ayaa xadiidkan uu daliilu yahay ayb laakiin jumhuur ahlilcilmi ay waxay u badan yihiin tooba inuu leeyahay ninkii sagaashan iyo sagaalka qof dilay iyo kii boqolaad dhammaystiray dana in toobo uu helay haddii marka ummadihii naga horreeyey oo annaga naga sharci adkaa makhraj ay heleen ummaddan inay hesho min baabi aylaa waay laakiin ninkii nin muslima dilo warkiisu ma sahlana warkiisu ma sahlana wuxuu noqonayaa marka sidaas khilaafka ugu jiraa khilaaf ugu jiraa hal lahu min tawba tawba ma leeyahay mase malaha khilaafkaasa ku jiramarka ninkii lagu ibtileeyeyna hadda waa waa dhib waa haystaa ilaahan ka magan galna qofkii aan lagu ibtileeyninna inuusan ilaahay ka magan galo iskana ilaaliyo min isaga la dilo ayaa dhaanto isaga wax dilo kuwa haddana weliba sida xun wax u dilo iyaguma min baabi awlaa ma kusii jiraan qofkii oo soo jeeda oo war laa ilaha illa allah war laa ilaha illa allahu dhahayo bab ku siinayo xabadda ee xataa aan laa ilaha illahu ixtiraamaynin oo magacaas alle iyo towxiidkaas qofka uu qiranayo xataa aynan diirinaynin waa qof manaxa ah marka ka noocaas oo kalea waxaa laga yaabaa walidaalika qatligana waxa ugu xun midka qofkuna uu ku qaldan yahay inuu ku saxsan yahayna oo isu haysto yacnii qatliga oo diiniga shubhada diineed ninka wax ku dilayaa ka daran ninka shahwada wax ku dilo mar walba maxamed shaakir saas u dhahaa leanna waxaa weeya midkaani wax alla xarimayo xalaashanaada ninkan mu'minkaa dilkiisa wuxuu u arkaa inay xalaal u tahay dariiq wanaagsan oo meel fiican lagu aaday u haystaa binaan calaa daalikuu ku dilaa marka qofkii ayb midkan kale laakiin waxaa laga yaabaa inuu isagu shahwo iyo wax noocaas wax u dilo marka alqatlu bishahwa iyo alqatlu bishubha alqatlu bishubha daran qofka marka haddii la geliyo sida uga baxdo adkaanen walciyaadu billah baabu qowlihi fasawfa yakunu lizaama qul maa yacdau bikum rabbii lowlaa ducaa'ikum faqad kadabtum fasawfa yakunu lizaama halkt lizaaman marka waa halaag qaala xadaana cumar bnu xafs bni khiyaad qaala xadaana abi qaala xadaana alacmashu qaala xadaana muslimu can masruuq qaala qaala cabdullaahi hamsun shan qad madayna way tageen addukaanu wاlqamaru wاlruumu wاlbadshatu wاllizaamu fasawfa yakunu lizaaman marka wlizaamu waayo maxalushaahidka macnuuna waxaa weeyaan qiila huwa alqaxdu abaarti baa la yidhi waqiila waxaa la yidhi waxaa loo jeedaa ayb dilkii la dilay oo yacnii beder lagu laayey waa lagu sheegay qafaalkii la qafaalay waxyaabahaas oo dhan waa lagu macnieyey cadaabkii marka ibnu mascuud wuxuuna waaba dhacayba oo markii beder lagu laayay lagu qafaashay ayagoo carab aad waxweyn carabtu ay daree ka baqi jireen markii meesha toddobaatan looga dilay toddobaatanna laga qabtay nimankii waxay noqdeen bas miisaan cadaabaa laazimay marka macnahaas oo markay ku macnaynayeen suurat الshucaraa bismi اllaahi الraxmaan الraxiim ayb wa qaala mujaahidun tacbauun tabnuun atabnuuna bikuli riicin aayatan tacbauun n idinkoo iska wax dhisaayo tabnuuna aada dhisaysaan waxaa la yihi markii hore waxay wax ku calaamaysan jireen meelaha buuraha markii dambe iyo xidigay wax ku calaamaysan jireen markii dambe waxay yidhahdeen maxaan ku falaynaa meel walbaba aan ka dhisno taag yacnii taallo dheer aan ka dhisno dhismo aad u dheeroo meel walba laga arkaayo aan ka dhisno markaasa inta laga taago ayay meeshaas wax ka tilmaansan jireen marka dhismahaas waqtiga qarashka waxa ku baxa xoogga waa maalaayacni lanna waxay wax ku tilmaansadeen waaba haystaanba maxay waxaan u dhisaayeen waa maalayacni markaa tabnuuna bikulli riicin aayatan tacbasuun wadamadan qaarkood khaliijka waxaad arkee walaa marka taawar dhisayso sar dhirir badan waxaa laleeyahay adduunka sarta ugu dheer boqole intaasoo dabaq waaye hal dabaq ama labay ka kor marayeen maxaa dhacay inaan gaarnaan rabno annaga meesha la yidhaahdo meeshaanay ku taallaa sarta adduunka ugu dheer kilomitir kor loo socono marka waa iska waaxoon oo kale waxaalayaa wax badan lagu samaysanin hadda marka aad yani intaadan makaba soo gelin oo jiddo iyo meelaha soo marayso aad yani soo xuduudaha jiddo iyo makay markaad maraysaa saar dheereer badan oo waxaad arkaysaa marka saacada saacad ay ku taallo xaramka agtiisa xaramka si loogu fahmo boqolaal dabaq waxaa laga yaaba in qarash badan lagu baxshay waa dhici kartaa faa-iidada inay ku jirto dabcan oo de waxbaa xaramka owqaaf xaramku leeyahay iyo inay iska tahay ayb laakiin nimankaas ayaguna waxaasay ku darnaayeen dhismayaalkaas dhaadheer oo ay calaamad un bisin ka dhiganayo wax kale aan laga dhiganaynin maxay tahay calaamad waa bisin hadiim ayb ayb tutrakuuna fi ma haahuna aaminiin fi janaatin wacuyuun wzuruuci wanaklin dalcuhaa hadiim hadiim ayuu macnaynayaa yatafatatu uu burburaayo waa idaa musa haddii la taabto musaxariin masxuuriin inamaa anta min almusaxariin fi الsaajidiin aladii yaraaka xiina taquum wataqalubaka fi الsaajidiin almusaliin allaykatu walaykatu laba qiraa'o saxiix ah jamcu aykatin weyaan wahiya jamcu shajar geedaha urursan geedaha markay isku soo ururaanay isdhex galaan meesha sidaas oo kale waxaa la yidhaha alayka ama allayka la yidhaha marka annaga maxaan dhahnaa kayn sooma waa kayn yowmi اdulla faahadahum cadaabu yowmi اdulla idlaalu lcadaabi iyaahum cadaabkiibaa hoos u noqday oo hareeyey ayb suuraddan laftirkeeda suuratu shucaraana waa la yidhaha suuratu dillana waa la yidhaha mawsuun macluum mawsuun hadda ma ku jirto suuraddan suuratu alxijri bay ku jirtaa ayb riwaayat abi dar qaala bnu cabaas lacalakum takhluduuna meeshaas ku taal kaanakum ayb kanakum saasaa ku taal layka alayka wahiya alhaydatu mawsuunu macluum riwaayadaas marka sidaasay dhigeen mawsuun marka maxalkiisu waa suurat اlxijri meeshaana marka waxay ugu dhacday bay leeyihiin shuraacdu halad ahaan wakaanahu intaqala min bacdi man nasakha alkitaaba min maxalihi dadkii kitaabka qoraayey yani guurinaayo yaa laga yaabaa inay meeshaan ay ku qoreen ay ku guuriyeen hadda wax ma yacnii mana muuqato hadda yani sabab meeshaan loo soo geliyo mawsuul ka qowdi kaljabali buur oo kale wa qaala hayruhu lashirdimatu ashirdimatu daa'ifatu qaliila koox yar qaala bnu cabaas lacallakum takhluduun kaanakum lacallada meeshan kaanakum waa faa-ida marka alimaam albagawi macaalimu sunanka macaalimu tanziilka tafsiirkiisa wuxuu leeyahay lacallakum takhluduun qur-aanka lacallakum meeshay ku timaadaba waa tacliil macnaheedu waa macna tacliil waay lacallakum ay likay ayaa lagu macnay ilaa mowdican maahan oo wuxuu leeyahay mowdicaani waa litashbiih lacallakum waa tashbiih marka waxay ka dhigan tahay tabnuuna bikulli riicin aayatan baad dhisaysaan tacbasuuna idinku iska dheeldheelay watatakhiduuna masaanica lacallakum takhluduun dhismayaal ayaad yeelanaysaan lacallakum takhluduun kaanakum takhluduun sidii sidii idinkii oo adduunyada ku waaraayoo kale soma arkays oo kale ayaa laleeyahay tashbiih waa marka imaam baqawi isna sidaasuu yidhi laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay baqawi weliba waaxidi buu ka keenay waaxidii saddex tafsiir buu leeyahay alwajiiz albasiid iyo wuxuu leeyahay iyo mid saddexaad waa iga maqan yahay alwajiiz iyo alwasiid iyo albasiid albasiid alwajiiz iyo alwasiid ayuu leeyahay saddexda kitaab marka iyagana hazaliya alifay saddexdaas kitaab ayagoo fiqhi ah fiqiga imaam alghazali saddex kitaab oo saas uu leeyahay alwajiiz albasiid iyo iyo iyo kan kale alwasiid saddexdaas uu leeyahay mid waa wajiiz mid waa wasiid waa iska dhexdhexaad midna waa basiid isagana tafsiirkau saddexdaas ka alifay waaxidii tafsiirkiisu weliba waa luqada iyo waa ku fiican yahay wuxuu ka soo guuriyey kullu maa fi lqur'aani lacalla fa huwa litacliil ilaa hada alxarf fainahu litashbiih kada qaala ibnu xajar marka wuxuu yidhi wa fi lxasri nadarun xoogaa xasriga nadar ku jira liannahu qad qiila milu dalika fii qowlihi lacallaka baaqicun nafsaka anlaa yakunuu mu'miniin kaanakaa lagu macneeyo lacallaka baaqicun nafsaka kaannaka waaba sidii adiga oo nafsadaada halaagayo kale xarafkaasna waa la sheegay marka xoogaa xasriga warba waqad qara'a ubay bnu kacbin kaanakum takhluduuna u akhriyey ubay bnu kacb meeshaan wa qara'a bnu mascuud kay takhluduu ibnu mascuud marka kay takhluduu buu akhriyey kay takhluduu haddii la yidhaha tashbiih waa ka baxday maxay noqotay tacliil tacliil ayb waayahay meeshaa marka faa-iidadaas u baxsha ka bixiyey alriicu bikulli riicin alayfaacu waa meesha sarrayso min alardi dhulka ah wa jamcuhu riicatun wa aryaacun waaxiduhu riicatun masaanica kullu binaa-in dhismo kastaa fahuwa masnacatun farihiina marixiin idinkoo markaa qooqaayo kibraayo faarihiina bimacnaahu isaga buu la mid yahay faarihiina iyo farihiin labada waa la akriyay soma ayb faarihiina iyo farihiin labada ayb ayb bimacnaahu wayuqaalu faarihiina xaadiqiinana waa xaadiqiinana waa la dhahay xaadiqiina ayb marka xadiruuna iyo xaadiruuna farihiina faarihiina iyadana waa faakihiina iyo fakihiina aljibilatu wاtaqu اladii khalaqakum wاljibilata اlأwaliin aljibilatu alkhalqu weeyaan abuurka jubila khuliqa waa la abuuraya wa minhu jubulan wa jibilan wa jublan saddex qiraaa walaqad adalla minkum jublan kaiiran jibilan kaiiran ayb jubulan kaiiran ayb yacni alkhalq ayb khalqi fara badan qalahu ibnu cabaas ayb kelimaadkaana marka suurat shucaraa uu ka bixiyey ayb baabun walaa tugzinii yowma yubcaثuun waqaala ibraahim bnu طahmaan can ibni abi diibin can saciid bni abi saciidin اlmaqburiy can abihi can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh ali waslama qaal ina ibraahiima calayhi الsalaatu wasalaam ra'aa abaahu aabbihii buu arkay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha calayhi alhabaratu isagoo boor korkiisa uu yahay wاlqataratu biri oo dushiisa yahay wاlhabaratu hiya alqataratu qaala xadaanaa ismaaciilu wahuwa bnu abi uways qaala xadaanaa akhii can ibni abi di'bin can saciidin ilmaqburiy can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama yalqaa ibraahiimu abaahu ibraahim aabbihii buu la kulmi doonaa fayaquulu aabbihii dhalay waana ku aasar fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbiyow inaka wacadtanii waa ii yaboohday anlaa tukhzinii yowma yubcaثuun inaadan ihoojinin maalinta dadka lasoo bixinayo qiyaamaha aabbahay oo sidaan ah risgi ka daran maa jiro fayaquulu اllahu alla wuxuu dhahayaa inii xaramtu اljannata cala اlkaafiriin anigu jannada waa ka xarimay dadka gaalada ah ayb sharaxa marka wuxuu ku dhex sharxay ibnu xajar riwaayo kale fayaquulu ibraahim yaa rabbi inaka wacadtanii anlaa tuqzinii yowma yubcaثuun faayu khizyin akhza min abi alabcad min abi alabcadi ayuu yidhi fayaquulu llahu alla wuxuu dhaha innii xaramtu اljannata cala اlkaafiriin uma yuqaalu ya ibraahim ibraahiima maa taxta rijlayka labadaada lugood fiiri hoostooda maxaa ah undur fiiri fayandur waa eegayaa fa-idaa huwa waab isaga oo ibraahim aabbihii laga dhigay bidiiqin waraabe mutaladiqin yacnii la dharoobay wasakh ku dharooban fa yu'khadu biqawaa'imihi markaasa waxaa la qabanayaa addimadiisa fa yulqaa fi naari naartaa lagu tuuray sidaa marka maxaa loogu bedelay oo looga dhigay waraabe sifadaa culamada waxay leeyiin inaan ibraahim uusan niyad jebin marka naarta lagu tuurayo ayb shakli marka uunan garanaynin ibraahim oo aabbihiisa oo wejigiisa uu yaqaanay waa laga bedelay marka intaasaa ibraahim loo sameeyey nasabku marka waxaa weeyaan man bada'a bihi camaluhu lam yasric bihi nasabuhu ninkii camalkiisa uu gadaal u dhigo nasabkiisu ma soo dedejinayo hore ma keenayo yaa ka nasab badan hadda isagoo ibraahiimoo khaliiluraxmaan calaaqa la leh ayuu saas waraabe inta laga dhigay wasakaysan yaa naartii lagu tuura soo ibraahim calaaqalale wiilkii aabbihii ibraahim ayb nabiyullaahi nuuxna waa aragteen markii wiilkiisii uu yidhi sa-awi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyowma min amri illaahi ilaa man raxim waxaala baynahuma almawju fakana min almuqraqiin qofku marka inuusan isku hadlaynin aabbayaal iyo awowayaal ayagu camal fashay ayb hadduu isagu marka camal wanaagsan la imaanin wax weyn u taraya iimaan markuu la yimaado wax u tari karaan das iimaan uuna la imaanin waxba uma tari karaan ayb baabun waandir cashiirataka alaqrabiin waqfid janaaxaka alin jaanibaka dhinacaaga jilci qال xdثna cmر بن xفs بن غyاaث qال xdثna أbي qال xdثna الأcmش qال xdثnii cمر بن mرة عن سcيid بن جubayr عن iبن عabاس رضي الله عنهma qاaل لma نزلت وأndir cشhiiرتka الأqربين صacd النبي صلى اه عل وسلم على الصفاa nbiga wxuu fuulay buurta صفo faجacla يuناadي ya bني فhri ya bني cadي لبطuنi qرayش ayuu wacayaa xatى اجtamacوu markay soo kulmeen fajacala arajulu qofku wuxuu gudagalay ninku idaa lam yastadic an yakhruja haddii uunan awoodin inuu baxo arsala rasuulan ergey buu diraayo war meeshaa tago bal war iiga keen yanii xataa kuwankaas ninka aan ka qaybgelaynin oo aan tegaynin qof buu dirsaday liyandura maa huwa waxa uu yahay si uu usoo fiiriyo uu ogaado fajaءa abuu lahbin baa yimid iyo waqurayshun iyo quraysh baa yimaadeen faqaala ara'aytakum nabigu wuxuur bal ii sheega low akhbartukum haddaan idiin sheego anna khaylan fardo bilwaadii dooxadaan inay joogaan ku sugan yihiin turiidu ay rabto an tugiira calaykum inay idin weerarto gam idinka dhigto akuntum musadiqiya ma tihiin kuwa rumaynaya aniga qaaluu nacam bay dhaheen haa maa jarabnaa calayka ilaa sidqan ma anaan kugu jarribin ilaa run maahe qaala waxau yidhi fa innii nadiirun anu waxaan ahay mid idiin digaayo lakum idinka bayna yaday cadaabin shadiid cadaab adag hortiis yani cadaab aad u daran intaanu imaanin ka hor yaan aniga idiin digayaa faqaala abuu lahab abuu lahab waxau yidhi tabban laka halaag baa kuu sugnaaday saa'ira alyowm maalinta inta ka harsan maantoo dhan hoogha kuu sugnaado alihaadaa jamactanaa waxaan miyaad noo soo kulmisay ood noo keentay fanasalat tabbat yadaa abii lahabin watab maa agnaa canhu maaluhu wamaa kasab kanna waa kaasa nebigu xiriir oo leeyahay isagana dhalliyada xaggeeda adeerkiisu isaganuna u hoogay ayb xadiidkana marka riwaayaad kale uu ku yimid uu keena qaala xadaanaa abulyamaan huwa alxakm bnu naafic alxumsiyu qaala akhbaranaa shucayb can الzuhriy qaala akhbaranii saciid bn اlmusayb abu salamata bnu cabdiraxmaan ana abaa hurayrata qaal qaama rasuulu اlahi sal l slama nebigu waa kacay xiina anzla allah markuu alle soo dejiye waandir cashiirataka alaqrabiin qaala yaa macshara quraysh ow kalimata naxwaha ishtaruu anfusakum nafihiina iibiya oo gata laa ugnii cankum min allahi shay-an aniga ilaahay xaggiisa waxba idinkaga tari maayo macnii hadduusan alla ay edmin wahay dabcan ayb iimaan horta la imaado ayb qaala yaa macshara quraysh ow kalimatan naxwaha ishtaruu anfusakum laa ugnii cankum min allahi shay-an yaa bani cabdimanaaf laa ugnii cankum min allahi shay-an yaa cabaas bni cabdilmuطalib laa ugnii canka min allahi shay-an wayaa safiyatu camata rasuuli illah laa ugnii canki min allahi shay-an wayaa faatimatu binta muxamadin sal l slam saliinii maa shiti waxaad doonta su-aalo min maali maalkayga ah laa ugnii canki min allahi shay-an dadkii dad ugu dhawaabow saa leeyahay war idinka horta ilaahay caabuda markaasu alla aniga i idmayaa inaan wax idin taro inta ka horaysaa laakiin waxba ma leh ayb taabacahu asbagu can ibni wahbin can yunus can ibni shihaab maalikiyada marka waxay ka qaataan xadiidkan in aan acmaasha daacada iyo acmaalulbiri inaan laysaga naacib noqon karin laakiin qaar baa soo aroortay in laysaga naacib noqon karo suuratu namli ayb suuratu namli ayb bismi illaahi اraxmaan الraxiim alkhad-u maa khaba'ta waxaad duugta waxaad qarisay laa qibala laa daaqata asarxu kullu milaaqin waa wax dhismo kasta ee sarreeyo utukida lagalaga samaysta min alqawaariir qarsho ama wax oo yacnii layska dhex arkaayo oo sida marmar iyo waxaasoo kale waasarxu alqasru weeyaan sarta wa jamaacatuhu jamciisa waa suruux faqaala ibnu cabaas walahaa carshun sariirun kariim sariir wanaagsan bay dhahay xusnu sancati farsamadeedu aad u wanaagsan tahay whalaa aman xagga lacagtana aad qaali u ah ayb walahaa carshun cadiim saasaa laga wada ya'tuunii muslimiin ayukum yaatiinii bicarshihaa qabla an ya'tuunii muslimiin daa'iciina iyagoo hogaansan radifa iqtaraba qul casaa an yakuuna radifa lakum bacdu aladii tastacjiluun jaamidatan watara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wahiya tamuru mara asaxaab qaa'imatan awsicnii ijcalnii iga yeel waqaala mujaahidun nakiruu qaala nakiruu lahaa carshaha hayiruu dooriya waalqabas biqabasin yaa ku jirta saatiiku minhaa bikhabarin waay laakiin midaan ku jirto suurat namli saatiikum minhaa bishihaabi qabasin lacalakum tasdaluun meeshaasu ka waalqabasu maktabasta minhu nnaar waa wax dabka ka qaadatood ka qalin daarato oo yani dhimbil iyo waxaad ka qaadato dabkii wa uutiina alcilma yaquulu sulayman baa dhahay utiina alcilma min qabliha wakunaa muslimiin asharxu birkatu maain sarxigii marka uu sameeyey wuxuu ahaa birkatu maain meel biyo ku jiraan daraba calayha korkeeda uu yeelay sulaymaanu sulaymaan qawaariira ayuu miraayado ayuu yeelay wa albasahaa iyaahu waana dhexgeliyey ayb marka meeshii buu dhexgeliyey meeshaas waxay u malaysay marka biyo inay ku soconayso iyadii dhamaan waa la indhadaraandaray waxayse aqoonibaa la tusay iyadoo mulki qof haystay ahayd marka ninka boqorka ay mulki weyn haysto marka wuxuunan arki jirin arko waa iska waa layska badowsaday marka ayb markaa qila adkhuli sarxa falamaa ra'athu xasibathu lujatan meesha bad bayba u malaysay wakashafat can saaqayhaa qaala inahu sarxun mumaradun min qawaariir qaalat rabbi inii dalamtu nafsii waaslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi اlcaalamiin saasuu marka sheega xadii ma keenin ayb ku dari karna suuraة اqaصص bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim kulu شhayin haalikun ilaa wajhah shay kastaa waa halaagsamaya ilaa wajhahu maahane ilaa mulkahu mulkigiisa maahane oo alla mulkigiisii ma baaba'ayo wayuqaalu ilaa maa uriida bihi wajh اllah waxaa kaloo ilaa wajhahu laga wadaa wixii ilaahay wejigiisa lagu rabo dar alla ah ma baaba'ayaan ayagoo jiraya ilaa maa uriida bihi wajh اllah ayb meeshaa marka faa-iiduu ka bixiyo kullu shay-intaas ayaa xowle ilaadan istinaha istinaa oo munqaطica miyaa masoo mutasil leeyahay shayga ayay ku xiran tahay macnaha shayga laga aaminsan yahay shay marka la yidhaha haddii la yidhaha shay alle iyo kayrkiisba shay waaye haddii la dhaho oo alle waa lagu idlaaqi karaa shay culamo badan baana saas qabtee shay alla waa lagu ilaaqi karaa haddii la dhaho istinuhu wuxuu noqonaa mutasil mutasil iyo munqadic waa lakala garanaya ila tahay mutasilku mustanaha iyo mustanaa minhu waa isku jinsi ah munqaicuna waa kala jinsi qaama alqowmu ilaa ximaaran oo kale waa munqaic liana alximaara laysa min jinsi اlqowm ayb shay marka haddii la yidhaha alla waa lagu ilaaqi karaa istinaa mutasil lanna mustanuhu oo wajhuhu ah waa jinsigii shay shayga jinsigiisa weeyaan haddii la yidhaha laakiin shay alla laguma idlaaqi karo istinuu wuxuu noqona munqaic bimacnaa laakiin kullu shayin shay dhammaantii haalikun mid baaba-ayo ilaa wajh ilaa wajhahu ayb muxuu noqona marka laakin laa yahlaku wajhuhu laakin in marka la yidhaha de shay in alla lagu idlaaqana waa iska jirtaa qul ayu shayin akbaru shahaada qul waxaa tiri allaahu shahiidun bayni wabayna waqaala mujaahidun facamiyat calayhim اlanbaau alxujaj haddii markaa istifaa shayga alla laga dhigo ilaa wajhahu marka de waxaa laga fahmaa wejiga alla keliya soo harayo in alla isaga dhanaa soo harayo maka wax ilaahay ka baaba-ayo male dadka yani luqada carabiga waxay iska tahayba sideedaba qofka marka la rabo in la tilmaamo wejigiisaa lagu tilmaamaa lianna wajhahu ashrafu maa fiihi ayb qur-aanka waa kama wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wawujuuhun yowmaidin naacima weji baa lale qofka dhanna waa wax nicmaysanayo وqاaل مجاaهd فcamiyت عalayهm الأنbاء الxujج xujadii baa yaa ka inatirantay xujaa ma haystaan ayb bاb inaka laa تhdي maن أحbبta وlakن اllaha yhdي man yشhاء qال xadaثna أbu اليman qال أخbarna شhعyb عن الزهriي qاal أخbarnii سacيid بن المسyب عan أbيهi qاala لma xadرت أba طالب الwفاaة abu aalib geeridii markay ku timid jaahu rasuulu lahi sal اllahu alayh ali wasalam nebigaa u yimid fawajada cindahu aba jahlin cabdlahi bna abi umaya an cabdallaahi bna abi umayata bni اlmugiira faqaala ay camu ama ay cami adeerkeeyo qul laa ilaha ila اllah laa ilaha ila اllahu dheh كلمة أxاaج لka بها عند الله fqال أبو جهل وcبدالله بن أبي أمية أترغب عن ملة cبدالمطلب فlm yزل رasuuل اللhi صلى اه سلم يcرضha عaليهi nebiga kama tegin inuu dacwadii u bandhigaayo وayuciidaanihi iyagana ay ku celinayaan btilka المaqاalة warkaas xatىa qaala أbu طاaلب آakhira maa kalamahu wuxuu ugu dambeeyey kula hadlay calaa millati cabdilmualib ninkaani cabdilmualib diinkiisa korkiisuu ku taagan yahay wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah qaala waana diiday inuu laa ilaha illa allahu yidhaahdo qaala qaala rasuulu llahi sal l slam wallahi la astaqfiranna laka maa lam unha canka waa kuu dembi dhaaf dalmayaa buu yidhi haddaan layga kaa reebin oo layga kaa celinin فأنزل الله aل وxuu soo dejiyey mا kana للنبي والذيina آmنوا أn ystغfirوu للمشhرiكيiن التوبة وأنزل الlah في أbي طالب أbو طالب all شhأنigiisa wxuu ka soo dejiyey fqاla لرasuuل الlh صلى اه علي sلم إنka lا تهdي maن أحببتa ولkiن الlaha يهdي maن yشhاء laga qaadana marka cabdالمطلب inuu gaalnimo ku dhintay abu طالب gaalnimo inuu ku dhintay lanna waa kaa nebigu uu tilmaamay sal shiicadu iy marka waxay leeyihin abu daalib waa mu'min buu ahaa bal qowluhu tacaala yani wa aala cimraana isagaa loo jeedaa ma yihiin cimraan ayaa la dhihi jiray waxaasna waa iska khuraafaad alcudwaanu wاlcadaau wاltacadii waaxidu falaa cudwaana calay والله على mا نقول وkيل وqال بن عabاaس uli الquوة laa يرفعha الcصبة جamاacada ma aynan qaadaynin min الرiجaaل ragga ah waxay ahayd iنa qاaruuna kana min qوم موسى fabغى عalayهiم وآتynaaه min الكنوuزi ma إna مفاatixahu latanuuءu bالcصبة uli الquوة latanuuءu latuثqilu ay cuslaynayso فاarغا إlا min ذikri muسى وأصبحa فؤاaد أmi muسى faariqan waxaan ka dhignay nabiyullaahi muuse hooyadiis qalbigeeda mid maran waa maran yahay ilaa muuse maahane wax kale aa kama kama jiro yani wiilkeedii yara muuse ka wanweysan tahay isaga unbaa qalbigeeda ku jira wax kale dhan waa faariqu ka yahay alfarixiin in allaha laa yuxibu alfarixiin almarixiin kuwa kibrow qusiihi wa qaalat liukhtihi qusiihi itabicii aharahu raadkiisa raac raad qaad wqad yakuunu an yaqusa alkalaam laga yaabaa marka in laga wado hadalkiisa yani raacraac naxnu naqusu calayka yaa la mid ahay can junubin fabasurat bihi can junubin can bucdin meel fog waay wacan janaabatin waaxidin waa isku mid wacan ijtinaabin aydan waa isku wada mid yabdishu falama an araada an yabdisha biladii huwa caduwun lahumaa wayabdishu waa isku macno marka inuu qabto damcay ya'tamiruuna yatashaawaruuna ay tashanayaan ta'juranii ta'juru fulaanan tucdiihi ajran ayaad siina waay mushaar wa minhu altacziyatu aajaraka allahu marka ilaahay aa ku ajarsiiyey ashaaqi washaqu waaxidun nuudiya min shaaqi ilwaadi waadi lmubaarakati min ashajarati an yaa muusa ashaaiu washadu waaxidu wahumaa dafataa waa labada dhinac ayb wacudwataa alwaadi waadiga labadiisa gees labadiisa dhinac aanasa absara wuxuu arkay aljidwatu qicatun haliidatun falamaa qadaa muusa alajala wasaara biaanihi aanasa min jaanibi tuuri naaran qaala liahlihim kutuu inii aanastu naaran lacallii aatiikum minha bikhabarin ow jidwatin min annaari lacallakum tasdaluun jadwatin iyo jidwatin laba qira'a oo sabciyataani ah dabcatun haliidatun waa gabal adag oo min alkhashabi alwaax ah yani waa dabkiiba wuxuu ka soo qaatay yacni gabal qori ah buu soo qaatay dhimbil qori ah weyn laysa fiiha lahabun oo markaa aan yani holac lahayn washihaabu fiihi lahabun shihaab haddii la yidhaahdo holac buu leeyahay kaannahaa jaanun aayadda kale laakiin bishihaabin qadasin lacallakum tasdaluun bay leedahay kaannahaa jaanun waalxayaatu abeesooyinka ajnaasun waa noocyo aljaamu walafaaci walasaawidu waa abeesa marka jaaminta kuwa yaryaro aad dheendheena aad u dhaqdhaqaaq badan dhaqdhaqaaq rid-an faarsinhu maciya rid-an yusadiqunii rid-an muciinan mid ikaalmeeyo qaala ibnu cabaas yusadiqunii waqaala gayruhu sanashudu sanuciinuka oo ku kaalmaynayna kulamaa cazazta shay-an mar walbood shay isku xoojiso qad jacalta lahu cadudan waxaad uga dhigtay cudub soomaalida cududay cadud waa cudub waa isku dhow yihiin af soomaaligan ayb qofkaasi inay cudud u yahay yani garabuu u yahay coog buu u yahay maqbuuxiin muhlakiin wayowma alqiyaamati hum min almaqbuuxiin almuhlakiin wasalnaa walaqad wasalnaa lahu lqowl bayanaahu waatmamnaahu waa dhammaystirna yujbaa yujlabu loo soo jiidaayo walam numakin lahu xaraman aamina yujbaa ilayhi tamaraatu kulli shay bairat ashirat kam ahlaknaa min qaryatin bairat maciishatahaa sooma bairat qooqdaywa kibirtay waa ficil marka oo laazima maciishatahaa mafcuul biha u malayna oo ay tahay maciishadeeday ku qooqday in laga wado kam ahlagnaa badana intaan halaagnay qaryo qaryada oo batirad kibirtay mafcuul looma baahno maciishataha tamiisay noqona marka siday u kibirtay waa maxay waxay ku kibirtay maciishada ilaahay siiye ayb waa tamiis fii ummihaa rasuulan ummi lquraa maka makatu wamaa xawlahaa ayb fii ummihaa rasuula yatluu calayhim aayaatina tukinu rabuka yaclamu maa tukinu suduuruhum tukinu tukfiba aknamtu shaya akfaytuhu waa qariyey wakanamtuhu akfaytuhu adhartuhu isagana way kaana allaha milu alam tara miyaadan arkin oo kalea ana allaha yabsudu risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir ayb nuskha saxiixa min cibaadihi kuma jirto marka aayadda waa ku jirtaa waayahay yuwasicu calayhi wayubayiqu calayhi alla waa u waasicinayaa waana ku ciriirinayaa qofkuu doono kelimaadkaana marka macniya baabun ina aladii farada calayka alqur'aana qala xadaana mxamed bnu muqatil qala akhbarana yacla qala xadaana sufyaan اlcusfuriy can cikrimata can ibni cabaasin laraaduka ilaa macaad ilaa makata nabi waxaa la leeyahay alla wuxuu ku celin doonaa maka waa bishaaro marka aayada ay ilaa makata ayb riwaayadan sidaasay leedahay riwaaya kale qataada kaana ibnu cabaas yaktubu tafsiira hadihi اlaaya warawa qabariyu wajhin aakhara can ibni cabaas ila aljanna ilaa macaad ila aljanna waisnaaduhu daciif wej kale ila almowt geeri waisnaaduhu laa ba'sa bihi wmin ariiqi mujaahid yuxyiika ywma alqiyaama kusoo noolay doona wabiwajhin aakhara canhu ilaa maka mujaahid waqaala cabdirazaaq qaala macmarnu ama alxasan azuhriyu faqaala huwa ywm اlqiyaama ayb macaanidaas aada ku jirto wabilah towfiiq sal اllah slm ala nabina